بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yowm oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada yuhuudda oo xasuuq bahalnimo leh mar kale ka geystay magaalada khasa ee dhulka filistiin mu'asasada asxaab oo war ka soo saartay beegsiga yuhuuddu ay ku hayso shacabka muslimiinta rayidka ee filistiiniyiinta sarkaal ka tirsan ciidamada gumaystaha yuhuudda oo qiray in afartan iyo siddeed saacadood gudahood ay aaseen bakhtiyada in ka badan konton ka mid ah ciidamadooda oo lagu dilay dagaalka ka holcaya mandiqadda shaam wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa ka dhawaajisay in mar kale dhulka ay soo dhigtay diyaarado dagaal oo dul hehaabaya meel ku dhow magaalada mowska ee caasimadda waddankaasi ciidamada suudaan iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo dacmu sariic ayaa isku eedaya duminta buundo muhiima oo isku xirtay afartan magaalo ay ka kooban tahay khartuum dhaxal sugaha boqortooyada dabadhilifka ee baxrayn ayaa cambaareeyey howlgalka duufaanta alarsan ee ka dhanka ah yuhuudda sayuuniyadda isagoo ku tilmaamay mid wuxuushnimo leh qodobadaas dhibcii soo korreed maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka magaalada khaza waxaa ka socda xasuuq isirsifayn ah oo ay geysanayaan yahuudda sahyuuniyadda oo ah kuwa ugu cadaawada daran gaalada duqaymahan aan kala joogsiga lahayn ayaa gallaaftay nolosha ku dhowaad labaiyo toban kun oo qof muslimiin ah shacabka geesiyaasha ee reer khaza ayaa muujinaya sugnaan dhan walba ah iyagoo naftooda u huraya difaaca magaalada qisooyin marna muruga leh marna qalbiga lagu qabowsanayo ayaa laga soo warinayaa magaaladan ay khudlaamiyeen malaayiinta muslimiinta ah ee ku dhaqan mandiqada oo idil cadowga ayaa dadka boqol boqol u dilaya mararka qaarna kun kun ayuu u dilayaa ma jiro qoys reer khaza ah oo qof ka mid ah uusan halganka ku jirin ama uusan kaalin ka qaadanaynin caawinta dadka dhibaataysan meelaha duqeymaha ugu culus ee ka dhacayaan waxaa ka mid ah xaafadda khaan yuunis laba guri oo la duqeeyey waxaa ku shahiiday saddex iyo toban qof mid ka mid ah raggii guryahaas degganaa ayaa ka mid noqday dadkii farakutiriska ahaa ee ka badbaaday duqeymaha bahalnimada leh ee lala beegsaday badanaa ehelkiisii iyo axibadiisii waa ay shahiideen isagoo dhaawac ah ayaana ka badbaaday duqeyntaasi sidaas oo ay tahay ma aha nin quustay ama ka baqaya geerida uu indhihiisa ku arkay isagoo iimaan iyo yaqiin leh ayuu warbaahinta uga warramay waxa uu dareemayo kadib faajicadii ka dhacday gurigiisa farriin koobanna diraya maadaama uu yahay bukaan la xanuunsan dhaawiciisuu gaaray الحدث الحدث بشكل عام قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هذا قدر الله وهذا امر الله ورحم الله الشهداء marka aan ka hadlo sida ay wax u dhaceen wax alle aan noo qorin nama asiibayaan tani waa qadarta alle waana amarka alle rabbina ha u naxariisto shuhadada hana u aqbalo shahaadadooda oo ha geeyo jinooyinkiisa sarsare واسال الله ان يتقبلهم في عليين ان شاء الله
رسالتك ما بعد هذا القصف شو رسالتك hagaag duqayntan kadib maxay tahay fariinta aad dirayso رسالتي للمقاومة الله ينصركم ويكون معكم الله ينصركم ويكون معكم ويثبتكم fariintan uu dirayo muqaawamada falastiin waxay tahay alle ha idin gargaaro hana idinla jiro alle waxaan idinkaga baryayaa inuu gomadihiina sugo nafteennana aan ku furano ghaza iyo muqaawamada كلنا فدا فدا غزة كلنا فدا المقاومة الحمد لله isagoo keliya ma ahan ee dad fara badan oo ku dhaqan magaalada ghaza ayaa arrintan ka qaaday calool adeyg iyo inay ku dhiiradaan la sabartanka cadowga sahyuuniga ah ee xasuuqa u geysanaya shacabka sidaas oo loo dhibaataynayo reer ghaza hubka iskama dhigin magaaladana isagama barakicin ee waxay ku adkaysanayaan in cadowga ay la jihaadaan amba ay shahaado helaan وأراذل صهيون ستلقى قتلا وحصادا لا رفقا وعد النزف يهود حقا أقصانا حتما سيعود جيش الإسلام سيسود الويل لأذناب يموت سنطهر أرض الزيتون أقصانا حتما سيعود أقصانا حتما سيعود isla arrimahaas ayaan ku guda jirnaaye mu'asasada asxaab ayaa soo saartay bayaan ku aadan xasuuqa bahalnimada leh ee yuhuudda sahyuuniyadda ay u geysanayso shacabka rayidka ee ku dhaqan magaalada ghaza bayaankaas waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalka abuushayba mu'asasada asxaab ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta kaasoo looga hadlayo beegsiga indhola'aanta ah ee yuhuuddu ay u geysanayaan isbitaallada jiida khaza qaybaha hore ee bayaanka waxaa bogaadin iyo tahniyad loogu diray shuhadada muslimiinta ee ku baxay dagaalka iyo duqaymaha weli kasii socda jiida khaza waxaana allah loo weydiiyey inuu shahaadadooda ka aqbalo walaalaha aan diinta ku walaalownay iyo ehelkeena jooga falastiin waxaan idin leenahay salaamullaahi calaykum idinka iyo shuhadadiina baariyaasha ee akhyaarta ah waxaan salaan u diraynaa muraabid kasta oo diiday inuu ka cararo dhulka iimaanka iyo ciidda muqadaska ah waxaan salaan u diraynaa kuwa sugan ee saabiriinta ah iyo dhammaan mujaahidiinta iyo muraabidiinta alle ha weyneeyo ajarkiina iyo ajarkeena aan ka helayno istishaadka kumnaan naf oo mu'miniin ah ee isugu jira ragga iyo haweenka walaalaheena ah iyo carruurta kuwaasoo ku shahiiday duqeymaha isbahaysiga sahyu saliibiyadda ku garaacayo isbitaallada masaajidda iyo jaamacadaha khaza waxaan u ixtisaabsanaynaa inay allaha agtii ka yihiin shuhado allahna waxaan weydiisanaynaa in ehelada shuhadada uu ku ilhaamiyo inay ku sabraan waxa uu allah qadaray ayaa lagu yidhi qaybaha hore ee bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asxaab ummaddeena qaaliga ah beegsashada ameerikaanka iyo yuhuudda ay beegsanayaan goobaha ay dadka shacabka ah ku sugan yihiin sida masaajidda iskuullada suuqyada iyo isbitaallada waa ficlo ay ku dhaqaaqaan oo keliya dadka xiqdiga iyo xasadka uu saldhigtay ee ku barbaaray waxshiyadda towraadka munxarifka ah waxaan oo kale kama suurtoobaan qof wax uun bini'aadnimo ah leh marka loo fiirsho masiirada dagaaleed ee islaamka laga soo bilaabo waagii ay soo degtay aayadda seefta ilaa iyo maantana ma geysan waxshiyaddan oo kale xitaa khaswaadka sebteembar iyo duufaanta al aqsa ee ay hadal hayaan sahyuusaliibiyiinta waxaan ku taxadinaynaa caalamka inay keenaan dhowr sawir oo dhab ah oo muujinaya carruur qaabkan loo dilay ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida kadib xasuuq wadareedyadan foolxumada badan ee lagula kacay muslimiinta ma jiri doono qof jooga dunidan oo ummaddeenna ugu muxaadarayn doono ilbaxnimada iyo insaaniyadda dagaalada socda ee aan la geli doono isbahaysiga sahyu saliibiyadda ummaddeennu ma dhowri doonto wax ka mid ah xeerarka qaramada midoobay iyo xuquuqku sheegooda aadanaha dhiigguna wuxuu dhali doonaa dhiig oo keliya qofkii ku jawaabay in la mid ah wixii loo geystayna xadgudub maanu samayn allena ha u naxariisto shahiidul islaam sheekh usaama bin laadin markii uu dhahay isagoo idin digaya radu ficilka wuxuu la mid ahaanayaa ficilka allah casa wajalla wuxuu yidhi وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asxaab waxaa lagu soo hadal qaaday xukugalkii ciidamada yuhuudda ku galeen isbitaalka ugu weyn jiida khaza ee ashifa riwaayaddii beenta iyo faajirnimada ahayd ee ay ciidamada yuhuudda fuliyada ah ay ka fuliyeen isbitaalka ashifa kadib markii ay dileen carruurta dhiciska ku dhashay dadka xanuunsan iyo kuwa isbitaalka ku soo barakacay kadib markii yuhuudda iyo maraykankuba ku qaylidhaamiyeen in isbitaalka uu yahay taliska jihaadiga ah ee khaza kadibna ay caddaatay in hal nin oo hubaysan xitaa halkaa loogu tegin danta laga lahaa waxay ahayd in la burburiyo qalabyada caafimaadka ee lagu badbaadiyo nolosha dadka allah ayaana ku dhaaranaynaaye haddii uu ummadda islaamka aanay u istaagin la dagaalanka qoomkaas been abuurashada badan waxaa nagu dhici doonaa cadaabka allah ha dhowaato ama ha dheeraato ee allah wuxuu yidhi
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
waxaa bayaanka sidoo kale lagu diray fariin ah muhiimadda ay leedahay in muslimiintu kusoo rogaan reer galbeedka yuhuudda cunqabatayn xagga dhaqaalaha ah iyagoo ka joogsanaya iibsashada iyo isticmaalka wax weliba oo ay soo farsameeyaan yuhuudda iyo reer galbeedka bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi ummadda islaamka ahow sawaariikhda gubaysa walaalaheenna jooga khaza waxay ka imaanayaan saldhigyada maraykanka iyo yurub ay ku leeyihiin waddamada muslimiinta sida saldhigga alcudayd ee qatar saldhigga suldaan ee riyaad iyo saldhigyada ku yaala baxrayn imaaraadka kuweyt masar iyo saldhigga anjarliig ee turkiga marka wax khayr ah ma lahan muslimiinta haddii aanay iyagoo malaayiin ah u dhaqaaqin saldhigyadaas oo aanay ikhtixaamin halkaasna ka eryin kuwa laynaya ehelkeenna khaza ayaa lagu yidhi bayaanka wuxuu intaasi sii raaciyey bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee alqaacida safaaradaha maraykanka yuhuudda iyo dowladaha taageera kayaanka mujrimka ah waa ahdaaf sharci ah oo u bannaan dhallinyarada muslimiinta inay beegsadaan waxaan marka ugu baaqaynaa dhallinyarada inay xoog ku galaan oo ay gubaan hana ku daydaan dhallinyarada u qiirootay diintooda ee reer bankhaazi kuwaasoo sannado dhowr ah ka hor xoog ku galay safaaradda maraykanka ee bankhaazi halkaasna ku gowracay kuna jiidjiiday safiirkii maraykanka ayaa lagu yidhi bayaanka jaaliyadaha muslimiinta ee ku nool waddamada reer galbeedka fursadda aad haysataan si aad ugu hiilisaan walaalihiina khaza waa mid aad u weyn ee beegsada yuhuudda cidinaha kala tashanina dilkooda iyo burburinta hantidooda waxaadna beegsataan kuwooda ugu sharta badan ee aan aqarsanaynin taageerada sahyuuniyiinta ayaa la sii raaciyey bayaanka asxaab ugu dambayntii waxaa bayaanka lagu soo khatimay fariin ku socota mujaahidiinta caalamka waxaana lagu yidhi ragga hubka garwaacsan ee mujaahidiinta ummaddan sharafta badan maanta waa maalinkiina ee allaha tusa waxa uu jecel yahay ku jiheeya hubkiina diyaaradihiina aan duulyaha lahayn istishaadiyiinta iyo raggiina nafurka ah laabaha gaalada daalimiinta ah allah wuxuu yidhi
واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
allaha uga cabsada oo hiilinta walaalihiina khaza ka hor inta aanay sahaayiinadu naga barakicin dhulkeenna oo aanay nagu soo celin nakabaadkii ana gaaray kun sagaal boqol afartan iyo sideedii iyo kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii sahyuuniga iyo dagaal oogaha lagu magacaabo biden wuxuu booqashadii uu ku tagay sahyuuniyadda ku sheegay inuu sido oo keliya hal fariin taasoo ah keligiina ma tihiin annaga ummaddeena iyo mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan waxaan ehelkeena iyo mujaahidiinteenna ku sugan halkii loo dheelmiyey rasuulka salaallahu calayhi wasalam ku leenahay idinkuna sidoo kale keligiina ma tihiin ayaa lagu soo khatimay bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida waa bayaankii labaad ee ka soo baxay hoggaanka ugu sareeya alqaacida taniyo intii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa iyo dagaalka ay yuhuudda ku soo qaadeen khaza kaasoo socda bishii labaad oo xiriir ah yuhuudda iyo maraykankuna u geysanayaan reer khaza gumaadkii ugu waxshiyada badnaa taariikhda mucaasirka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamul yom ayaad dhegeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo alaabaan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan wararka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim maamulka gumaystaha yahuudda ayaa sheegay in tirada maleeshiyaadka ay ku waayeen dagaalada ka socda marinka khaza ay aad u badan yihiin maamulaha maamulkan ugu magacaaban qubuuraha ciidanka ayaa sheegay in konton askari oo yahuud ah lagu aasay qubuuraha uu ka shaqeeyo labadii maalmood ee lasoo dhaafay oo keliya ninkan maamulka yahuudda mas-uulka uga ah qubuuraha ciidanka ayaa xaqiijiyey in khasaaraha soo gaaray ciidanka yahuudda uu aad u badan yahay waxa uu tilmaamay in qubuuraha uu mas-uulka ka yahay ay ku aasan yihiin meydadka ciidamo aad u fara badan saacadba saacadda ka dambaysana ay meydadku isa soo tarayaan hadda waxaan ku jirnaa xaalad aad u adag waxaa jira aas aan samayno saacad kasta ama saacad iyo bar waxaan rabaa inaan furo tiro aad u badan oo xabaal ah keliya xabaalahan ayaan ku aasnay konton askari siddeed iyo afartan saacadood gudahood ayuu yidhi mas-uulkan ka tirsan maamulka yahuudda maleeshiyaadka maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa si weyn loogu dhiigbixiyey duulaanka dhulka ah ee ay ku qaadeen marinka khaza halkaasoo ay ku nafwaayeen askar aad u fara badan sidoo kalena looga gubay taangiyo iyo gaadiid dagaal oo boqolaal ah dowladda ukrein ayaa ku dhawaaqday in ciidanka ruushka ay axadda maanta ah dhowr weerar oo ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku soo qaadeen magaalada kiyef ee caasimadda waddankaasi ukrein ninka lagu magacaabo sirhi bobko oo ah madaxa milatariga xukuumadda kiyef ayaa war uu soo saaray ku yidhi diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cadowgu waxay weerareen kiyef iyagoo ka kala yimid jihooyin kala duwan sarkaalkan oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi sababtan awgeed digniino ku saabsan weeraro xagga cirka ah ayaa dhowr jeer laga soo saaray caasimadda waxa uu sidaas ku yidhi wakaaladda wararka ee royters dhanka kale ciidanka cirka ee ukrein ayaa shaaciyey in nidaamyada difaaca cirka ay ku guulaysteen inay burburiyaan shan iyo toban ilaa labaatan diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan shaahid oo ay farsamayso dowladda iiraan kadib howlgallo ay ka sameeyeen gobollada kiyef baltova iyo sharkasi konton iyo laba maalmood kadib ayaa la shaaciyey in xukuumadda moscow ay dib u bilowday duqeymaheeda cirka ee ka dhanka ah magaalada kiyef saraakiisha ukrein ayaa sabtidii sheegay in la burburiyey dhammaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ku wajahan kiyef walow qaar ka mid ah diyaaradaha si ay beegsadeen xarumaha iyo kaabayaasha muhiimka u ah dowladda ukrein dhanka kale wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa shaacisay inay fashilisay iskuday ay ciidamada ukrein ku doonayeen inay weeraro uga fuliyaan xarumo ciidan oo ku yaal gudaha waddanka ruushka wasaaradda ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in weerarkaas la fashiliyey sagaal iyo tobanka bisha nofembar oo ku beegan maanta waxayna tani muujinaysaa sida uu u fogaaday dagaalka u dhexeeya labadan dowladood weerarkana uu isku beddelay in caasimadaha la beegsado ruushka ayaa sheegay in nidaamka difaaca hawada ay dhulka soo dhigeen diyaarad aan duuliyo lahayn oo ku sugnayd hawada magaalada bogorod sky ee moscow ugu yaraan laba xubnood oo ka tirsan quusayaasha dowladda ustaraaliya ayaa ku dhaawacmay kadib gariir ay xeebaha ka sameeyeen maraakiibta dowladda shiinaha wasiirka gaashaandhigga ustaraaliya ayaa ku dhawaaqay in quusayaasha ustaraaliyaanka ah ay halis ugu jiraan inay soo gaaraan dhaawacyo halis ah sababa ku aadan gariir ka dhashay qalab ku rakiban markabka dagaalka shiinaha wuxuuna cambaareeyey habdhaqan uu ku tilmaamay mid khatar ah ee xukuumadda beijing ay ka wado badda richard jamelis oo ah wasiirka difaaca ayaa dhanka kale sheegay in quusayaal ka tirsan ciidamada badda ustaraaliya ay ku boodeen biyaha badda si ay uga soo saaraan shabaagyada kalluumaysiga ee ku xayiran mishiinada markabka kadib markii ay ku soo dhowaadeen maraakiib shiinays ah oo wax burburiya maraakiibta iyo doomaha shiinayska ah ayaa kalluumaysi sharci darraha ka wada waddamo badan oo caalamka ka mid ah kuwaasi oo ay ka xaalufiyaan khayraadka oo uu ugu horreeyo kalluunka ciidanka militariga dowladda suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah ayaa isdhaafsaday eedeymo dhanka hawada ah oo ku aadan mas-uuliyadda weerar lagu burburiyey buundada marta biixireenka jabal awliya ee dhaca koonfurta khartuum xafiiska warfidiyeenka ciidamada suudaan ayaa war uu soo saaray ku sheegay in kooxda taageerada degdega ah ay burburisay buundada jabal awliya xilli ay duqaynaysay fadhiisimaha ciidanka ee militariga dhankooda kooxda dacmu sariic ayaa sheegtay in ciidamada militariga suudaan ay si rasmi ah u burburiyeen buundada taasi oo ay sheegtay inay qayb ka tahay beegsiga kaabayaasha dhaqaalaha ilaa iyo hadda ma cadda inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay biyoxireenka kaasi oo ay dadka suudaaneyska ah ku tilmaameen in uu sababi karo burbur weyn iyo fatahaad uu sameeyo webiga niilka cad xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka maxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyowm xubinta wargeysyada waa xubin maalinla ah oo barnaamijka caalamulyoom uu kusoo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix ku soo dhowaada xubinta wargeysada canaawinta maanta aan ku falanqayn doonno waxaa ka mid ah khaza oo isku beddashay qubuuraha carruurta sidoo kale waxaan falanqayn doonnaa mas-uul horey uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo waxa ka socda khaza si toos ah ugu eedeeyey inuu maraykanka uu geysanayo canaawintaas ayaan ku falanqayn doonaa xubinta wargeysada aan soo dhoweeyo walaalka cabdulfataax abuu muxsin cabdifataax inoogu bilaaw qodobka ugu horeeya oo ah khaza oo isku beddashay qubuuraha carruurta yaase wax ka qoray aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb wargeyska the new york times oo ka soo baxa waddanka maraykanka ayaa arrimahaasi wax ka qoray waxa uuna ka diyaariyey suhaybow warbixin ee baaritaan u badan oo uu ku sameeyey xaaladda murugada leh ee khaza isagoona si gaar ah diiradda u saaray beegsiga gaarka ah ee yahuuddu ay ku hayaan dadka maxasta ah gaar ahaan caruurta iyo haweenka iyadoo aysan jirin suhaybow wax ka damqanaya dowladihii sheegan jiray in ay yihiin kuwo u taagan ilaalinta xuquuqda bini'aadanka wargeysku waxa uu soo naqliyey sheekooyin ku saabsan caruur badan oo ku la-atay duqaymaha bahalnimada ah ee yahuuddu sida cadowtooyada ah uga geysanayso ee khaza iyo saameynta dhanka nafsiga ah ee caruurta ka badbaaday iyo saameynta dhanka nafsiga ah ee caruurta badbaaday ay ka qaadeen weerarada yahuudda iyo burburkii ay ka tageen oo qofkii arkaba suhaybow argagax uu ka qaadayo qisooyinka uu soo gudbiyey wargeyska the new york times ee waxaa ka mid ah qisada khaalid juuda oo sagaal sano jir ah kaas oo qoyskiisu ay ku la-deen duqaymo bahalnimo ah oo yahuuddu ay ka fuliyeen bartamaha jiida khaza khaalid waxay kaamirooyinku soo qabteen suhaybow isagoo cagcad ama kabala oo cararaya cod dheerna ku qaylinaya islamar ahaantana ee dhex ordaya tobannaan meydad ah oo lagu daboolay ee karfan cad qaarkoodna inta karfantii loo waayey suhaybow lagu duubay ee bustooyin iyo sijaayado ee laga soo ururiyey xaafadaha khaalid waxa uu ku dhawaaqayey ereyo ay ka mid ahaayeen eyna ummi aaway hooyaday waxaan doonayaa inaan arko meydka hooyaday ka hor inta aan anigana aan ku dhiman duqaymaha waxaan doonayaa inaan arko meydka walaalkay khaalid oo isaguna ahaa wiil labayo toban sano jir ah oo isaga ka weynaa mid ka mid ah dadkii gurmadka ee goobta yimid ayaa ee mid ka mid ah meydadkii wejiga ka furay wuxuuna noqday walaalkiisa wuu dhunkaday kadibna waxaa wejiga laga furay walaashiisa oo siddeed bil keliya jirtay kadib karfan kale ayaa wejiga laga furay waxayna noqotay gabar yar oo wejigeeda oo dhan uu dhiigu qariyey markii uu khaalid arkay wejigeeda waa uu ooyey si ka daran sidii uu markii hore u ooynayey ee aad ayuuna u ilmeeyey maadaama uu aqoonsaday in gabadhaasi ay tahay miski wejigeeda ayuuna gacantiisa kaga masaxay isagoo ilintu ay ka qubanayso markaas ayuu yidhi hooyaday aad bay u farxday markay ku dhashay ehelkii halkaasi ka agdhowaa ayaa saxaafadda u sheegay in miski ay ahayd ee masdarka farxadda ee qoyskan maadaama ay dhalatay saddex wiil dabadood hooyada qoyskanna aad ayay u jecleed ee sida ehelkaasi ay sheegeen waxaa sidoo kale goobtaasi yiilay ee meydadka khaalid hooyadii iyo aabbihii iyo walaalihiisa iyo sidoo kale qaar kale oo aqribadiisa ka mid ah qoyskaasi oo ahaa mid aad u ballaaran suhaybow ma jirin ee wax ka badbaaday aan ka ahayn khaalid iyo walaalkiisii ee ka yaraa ee taamir oo ahaa da'dii isaga ku xigtay oo toddoba sanno jir ah qoyskan waxay ku la'adeen ee duqaymo waxshnimo ah oo labiyo labaatankii bishiina dhaaftay ee oktoobar ee yahuuddu ku beegsadeen laba guri oo aad u waaweyn oo ay degnaayeen qoyskan kuwaas oo ku yaalay deegaanka deerbalax ee bartamaha khaza halkaas oo ay ku shahiideen ee lixdan iyo toddoba qofood oo ka mid ahaa qoyskaasi dulucda warbixinta new york times ee suhebow ma ahan ee gumaadka xanuunka badan ee loo geystay ee qoyskan iyo tirada dadka badan ee halkaasi ee ku la'day balse waxay xambaarsan tahay ee tirada carruurta badan ee goobta ku dhimatay ee isku qoyska ahaa iyo dhaawaca dhanka nafsiga ah ee soo gaaray khaalid iyo walaalkiisa ka yar ee taamir taas oo xanuuno dhanka nafsiga ay ka qaadeen markii ay arkeen ee shan iyo lixdan ka mid ah dadkii qoyskooda oo goobta ku dhintay wargeysku waxa uu sheegay suhebow in ilaa iyo hadda aan si xadidan ee loo sheegi karin ee tirada carruurta filistiiniyiinta ee lagu gumaaday khaza kuwaasoo iyagu ahaa mar waliba ee lambarka ugu badan ee ku dhimanayay ee duqaymaha tan iyo bilowgii duulaanka yuhuudda ee khaza sababta loo xadidi waayeyna waxaa wargeysku ku sheegay in ay burbureen gebi ahaanba cisbitaalladii soo gudbin jiray warbixinada saxan tirakoobyada iyo wixii soo kordha iyo meydadka qaar oo weli ku jira burburka hoostiisa arrimahaas oo idil marka la ysku geeyo wargeysku waxa uu leeyahay way adag tahay in la sheego ama la soo gudbiyo tirada saxan ee carruurta ku dhimatay ee duqaymaha khaza ciidanka gumaystaha yahuudda ayaa muddo afar iyo afartan maalmood ah suhebow waxa ay wadaan ee duqaymo iyo weeraro ay ku burburinayaan gebi ahaanba khaza weeraradan ee tan iyo toddobadii oktoobar waxa ay galaafteen in ka badan laba-iyo toban kun oo muslimiin ah waxaana ka mid ah shan kun oo carruur ah iyo saddex kun iyo saddex boqol oo dumar ah wargeysku waxa uuna sheegay in tiradani ay tahay tirada ugu yar ee carruurta ku dhimatay ee khaza iyadoo laga yaabo ayuu yidhi in lambarkan tiro aad uga badan ay jiri karaan wargeysku wuxuu sidoo kale sheegay suhaybow in tirada dhaawacyada oo soddon kun ahna boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay yihiin carruur marka khaza waxay sidaasi ku noqonaysaa suhaybow ee qubuuraha carruurta sidoo kale wargeysku waxa uu sheegay suhaybow isagoo soo xiganaya ee agaasimaha qaybta meydadka ee cisbitaalka alaqsa ee dayrbalax ninka lagu magacaabo yaasir abuucamaara waxa uu sheegay in meydadka carruurta qaar loo keeno iyagoo gebi ahaanba burbursan qaarna ay jirkooda uu dildilacsan yahay waxa uu sheegay markay arkaan meydadka carruurta sidaasi loo galay jiraraco ay dareemayaan ee waxa uu sheegay suhebow in mar waliba oo loo keeno carruurta noocaasi ah ay oynayaan taas oo ka dhigan in maalin waliba ee dadka ka shaqeeya cisbitaallada ay lintu ka qubanayso sidoo kale qolka xaaladda deg dega ah ee cisbitaalka shifa ee khaza agaasimaha qolkaasi ninka lagu magacaabo ee doctor khasaan abusita waxa uu wargeyska the new york times u sheegay in carruurta qaarkood ay cisbitaalka imaanayaan iyagoo keligood socda oona qaba dhaawacyo daran oo qaarkood aan lala socon karin waxa uu sheegay arrintaas inay sadamo ku noqonayso markay arkaan qaar waxa uu sheegay in gebi ahaanba jirkooda uu guban yahay haddana keligooda iyagoo socda oo lugahooda ku socda ay dhakhtar soo raadsanayaan qaar waxa uu sheegay in jirkooda ay ka buuxaan firiro ka dhashay ee duqaymaha qaraxyada ee waxa uu sheegay qaarkood iyagoo xaaladaasi halista ah ku jira inay cisbitaalka soo raadsadaan ay imaanayaan doctoorka waxa uu intaa ku daray in qaarkood carruurtan haddii ehelkooda loo bandhigo aysan aqoonsanaynin dhaawacyada soo gaaray dartood qaar waxa uu sheegay inay yihiin kuwa keliya ee ka badbaaday qoysaskooda oo xitaa nafsi ahaan u xanuunsan marka laga soo tago dhaawacyada ee jirkooda ku yaala een ugu dambayntii doctoorkan waxa uu sheegay oo lagu soo gebagabeeyey warbixinta wargeyska the new york times waxaa ka socda jiidda khaza inay tahay dagaal ka dhanaa carruurta dhanka kale sarkaal ka tirsan dowladda maraykanka oo horey xilkiisa isaga casilay ayaa sheegay in sababta uu xilka oga tegey ay tahay inuu ka baaraandegayey waxa maanta ka socda jiidda khaza arrimahaas ayaa wax ka qoray soheybow noo soo qabo waad mahadsantahay cabdifataax isla arrintaas waxaa wax ka qoray wargeeska new york times ee ka soo baxa waddanka maraykanka cabdifataax wargeeskan ayaa waxa uu daabacay maqaal uu qoray nin lagu magacaabo josh bull ninkan waxa uu hore u soo noqday maamulaha xafiiska siyaasadda ciidanka ee wasaaradda arrimaha dibadda wuxuuna si gaar ah u kormeerayey hubka dowladda maraykanka ee u dirto meelo ka baxsan dalkeeda cabdifataaxu ninkan waxa uu iscasilay siddeed iyo tobankii bishii oktoobar maalmo un yar kadib markii ay bilaabatay camaliyadda duufaanta al aqsa waxa uu sheegay in asbaabtuu isku casilay ay ka mid tahay inuu ka baaraandegayey waxa hadda ka socda magaalada khaza waxa uu sheegay inuu ogaa in hub maraykanka uu ugu deeqi doono maamulka gumaystaha yuhuudda sidaa darteedna lagu xasuuqi doono muslimiinta filistiin waxa uu sheegay in taageerada ay siiso dowladda maraykanka maamulka gumaystaha yuhuudda ay gaarayso sanadkii saddex dhibic siddeed bilyan oo dollar xubintii wargeysada maanta waa naga intaa gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gebagabaynay caalamul yoom sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu